الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته marka hore ilaahay baa macamle awala waaakira mar hore iyo mar dambe ilaahay yaa macable inala suurto geliyey majliska macdaysan oo lagu ogaanayo lagu faa'iidaysanayo waxa weeyaan su-aalo la xiriira diinteena islaamka ilaahay baynu ugu macdinaynaa waxay noo martiya sheekh culimada waaweyn ee reerkiisa ad ka mid ah oo qaniyo can tacriif in tacriif laga bixiyo aan u baahnayn waa ustaad waxaa weeyaan jaamacadda bolis ee hargeysa ku taala waa sheekha ka bixiya duruusta diiniga gaar ahaan caqiidada fiqiga muqaarinka usuul fiqiga iyo duruusaha lamida sheekhu waxau masaafadeena nooga yimiday isagoo kusoo talagalay in waktigiisa inoo huro oo inoo faa'iideeyo markaa sheekha waa lagu mahadnaqaynaa idinkuna sida fiicanaad uga soo dhawaabteen aad usoo xaadarteen waad ku macsan tihiin ka insha allah su-aalaha ayuu sheekhu ka jawaabi doona fataawada la weydiin doono waynu ka wada faa'iideysan doona insha allah haddii ilahay daalo waayo qofku inuu diintiisa ogaado wax kastoo ka shaki gala oo ogaado uu barto ayaa waajib ku ah oo wax madmadowaan kaga jirin markaa saa'ilka su-aalaha qaybinaya kusoo dhalinaya mikrafoonka insha allah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين sidaa sheekuu sheegay ballantuna ay ahayd waxaynu u fadhinaa majlis iyo fadhi cilmi ah aynu su-aalo ku weydiinayno sheekh ka mida mashaayikda beledka waa ashaykh rashiid macalin maxamuud ciga xafidahu llahu tacaala ilaahay subxaanahu watacaala waa kii lahaa fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun wixii aad garan weydaan waxaad weydiisaan cidda cilmiga u leh inagoo ku soconayna barnaamijkeena iyo fadhigeennan su-aasha koobaad ee aan sheekha weydiinaynaa waxay tahay sheekh ardayadda waxay leedahay cilmiga sharciga ah ma ka baran karaa mimary anigoo macallin aan ka qaadan ama aan hoos fadhiisan mimary ma ka baran karaa cilmiga sharciga ah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد إلهي بقى مهضلة تبارك وتعالى مجلس كان يد كلان كان إنه كل مية جوابت واحد تاي يعني علمي in laga barto memory waxaa ka fiican inuu qofku macallin uu maaragtay cilmiga ka qaato isagoo arkaya sida dhammayska tiran ama sida fiican ardaygu macallinka waa inuu toos uga qaato saasaana saxa wax badan buu u saxayaa wax badan buu u sheegayaa xataa qaabka maaragtay masalada loo qaadanayo ayuu u sharaxayaa tusaalayaal fara badan buu siinayaa macallinku dee ardaygii waxbuu tusayaa maadaama dee ardaygii wax la tusayo oo dee tacliin ay tahay oo dariiqii cilmiga la tusayo mucallin mubaashira macallin toosa oo laifa laga maarmi maayo hadduu dee duruufta u saamixi weydo ama dee maaragtay uu dee duruuftuba ku adkaatuu dee meel kale tegi kari waayo ama masaajidkii ama macadkii dee ay ku adkaataba ama malcaamadii oo dee ay ku adkaato dee waa suuragal inuu dhegaysto wixii uu dhegaysan karo uu maqlo wixii uu maqli karo wixii ama uu ka dhegaysanaya mimari ha ahaato ama meel kaleba deh looga mariye wixii uu meelaha kale ka dhegaysan karo ama dee idaacaddaba ha yidhaahdo cashar baan kala socdaa wixii uu ka qaadan kare dee duruuftiisa ama awooddiisuba de ay kari karto dhib ma laha laakiin dariiqada dhammayska tiran ama dariiqada saxda ahi waa in ardaygu macallinka uu si mubaasharatan toosa inuu uga qaato baaraka allaahu fiikum wajazaakum allah khayr
jazaaka allahu khayran wa baaraka fiika su-aashan waxay odhanaysaa sheekh waxaan ku weydiin lahaa sawjkaygu salaada ma iga jebinayaa sawjkaygu salaada ma iga jebinayaa
sawjka waa ninka xaaska yacni ruuxii dumarka ahaa ninkeedu ma ka jebinayaa waysada sawjku qowlka saxdaa inaanu waxba ka jebinayn culimmaduna de way isku khilaafeen laakiin sida saxda ah ninku waysada ka jebin maayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiiskii caaisha waxay tidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam intuu taqbiil ku sameeyo kaana yuqabil caaisha kadibna rasuulku muu weyse qaadan calayhi salaatu wasalaam xataa iyada oo isagoo tukanayo hortiisa ay jiifto ayuu rasuulku kolba taabanaya markaasi lugaha ka laabaysa markaas sida saxda ah in la taabto ama uu dee ninku maaragtay ama istaabtaan jirhku waysada ma jebinayso waana qowlka ugu xooga badan aqwaasha ahlu cilmigu masalada ku leeyihiin baaraka allaahu fiikum
jazaaka allahu khayran shaykh gabadhani waxay leedahay ardayadani sidee u fudud ayaan ku xifdin karaa qur-aanka kariimka ah sidee u fudud ayaan ku xifdin karaa qur-aanka kariimka ah dariiqada saxda ah ee xifdiga qur-aanka kariimka lagu xafido kow inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala baryo oo dee ducadu waa muhiim in ilaahay waafajiyo ilaahay u fudaydiyo haddaanu dee ilaahay fudaydin ma fududaani uu kugu adkaanaya markaa ducada in la badiyo mar kasta uu yidhaahdo ilaahayow ii fududee inaan xafido qur-aanka kariimkaa ama hadalkaa ilaahay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kuu fudaydiyo shayga labaad ama dariiqada labaad inta la xafidayo lama badsado tusaale ahaan maanta intaad xafidayso ha badinin yacni culammadu waxay leeyihiin waa inaanu badin mar kasta in yar uu xafido uu haddana ku celiyo uu haddana ku celiyo qur-aankii dhammaan u sugaya hadduu laakiin is yidhaahdo in badan maalintii xafid markaba wuu iloobaya xifdiguna waa waxaan dee qalbiga ku sugnaanaya shay kastoo lagu celceliyaa u sugnaadaa qalbiguu galaa marka kow ha badsanin intaad maalintii qaadanayso yacni waa inaad tidhaahdo in yaroo koobanay sii intaa yaree labadaa sadar ama intaa saddexdaa sadar intaa yaree uu ardaygu qaadanaya si deg deg uu xafidaya mar kasta uu yareeyo waxa la xafidayo wax yaroo kooban uu qaato si fiican buu xafidaya waxaana lagaa doonayaa inaad inta aad xafiddo aad ku celceliso un ilaa saaka ilaa cawar dhowr jan haddaad ku celiso kolba isha aad dib ugu celiso xataa waxaa kaloo muhiima araggaa kolba lagu celcelinayo waa inaad laba jeer saddex jeer afar jeer aad kolba indhaha aad ku celceliso waxaa laga yaabaa si deg dega markaa si fiican inaad u xafiddo ha badsanin waxa inta la xafidayo waxaa kaloo muhiima in culammadu waxay aada u tilmaameen cuntooyinka qaar baa xifdiga caawiya sida sabiibta oo kale iyo waxa laala waxyaabaha macaan xalwadda iyo xifdiga way siyaadiyaan waxa xifdiga aada u dhaawaca waxa wa waxyaabaha dhanaanka ah waxay idhahdaan xifdiga uma fiicnaba marka waxyaabaha dhanaankaee faraha badani xifdiga way dhaawacaan taasina waa waxyaabihii cuntada la xidhiidhayay waxyaabaha maaragtay inuu ku dadaalo xifdiga siyaadiya macaanka oo dhan xifdiga u siyaadiya bay culammadu yidhaaheen waxyaabaha xifdiga ee cuntada ah ee siyaadiyana inuu ku dadaalo ilaahay tabaaraka wa tacaala haynoo fududaydiiyo inaynu qur-aanka kariimka xafidno hay waana hadalkii ilaahay oo dee ilaahay baa qur-aanka ku hadlay baaraka allaahu fiikum
jazaaka allahu khayran sheekana ardaydan waxay odhanaysaa sheekh waxaan rabaa inaan ilaahay u toobad keeno sida ugu wanaagsan een ilaahay ugu toobad keeni karaay maxay tahay
towbadu waa inuu qofku dee ilaahay tabaaraka wa tacaala u noqdo shuruud bay leedahay towbadu shuruuddu waxay tahay an yakuuna mukhlisan lilaahi tacaala inay ilaahay daraaddii ka tahay toobadaasi markaa uu toobad keenayo inay ilaahay daraaddii ka tahay inaanay istusnimo ama riyaa ama dee ujeeddo kale inaanay ka ahayn shayga labaad inuu goosto inaanu mar dambe ku noqon xumaantii dembigaa uu dembaabay ama dee xumaanta uu ku dhacay inaanu mar dambe ku noqon waa go-aan inuu maaragta goosto iqlaac xumaantii inuu goosto inaanu xumaan dambe samayn markaa iqlaacu waa inuu ka hadho bimacnaa dee farihii inuu ka qaado iqlaacu xumaanta inuu faraha ka qaado kaasina waa qodob haddii ay tahay maal ama xoolo ama hadday tahay dee waa inuu qofkii u celiyo hadduu ilaa qofkaa waxbaan ka qaaday waa inuu u celiyo haddii ay tahay lacag inuu u celiyo hadday maal kala tahay inuu u celiyo waayo haddii toobadii ma ansaxaysa dee haddaad qofkii wax ka qaaday hadduu dhintayna dadkii dhexlayay baa farta laga saaraya oo dee dadkii dhexlayay baa ka mas-uula haddii kalena maalka iyo xoolaha qofka aad ka qaaday markaad towbad keenayso waa inaad celiso maalka xaaraanta ah maalka xaaraanta ah sida looga toobad keenaa inaad farahaba ka qaadaba qofku hadduu ilaa maal xaaraanaan ka shaqeeyaa ama maal xaaraanaan gacanta ku hayaa hadduu ilaa waan toobad keenaya waa inuu ka takhallusaa layihi ama waxaba ha sadaqadeeyo ama waxaba meel kale ha ku dhiso ama dee sadaqaba ha u bixiyaba maal kastoo xaaraana oo qofku gacanta ku hayo maalkaa xaaraanta ah ee qofku gacanta ku hayo hadduu ilaa waan toobad keenayaa waa inuu ka takhalluso sida ugu dhaqsaha badan ama dee si deg degaba inuu maalkaa faraha uga qaado ama ha sadaqadeeyo ama dee masaakiintaba ha siiyo culimmadu yidhahn hataa masaakiinta u siin karaa waayo waa qaabkii looga takhallusayay markaa towbadu inuu xumaantii faraha ka qaado baaraka allaahu fiikum jasaakum allah khayra
jazaaka allahu khayran ardaydan waxay odhanaysaa sheekhu sideen ku heli karaa khushuucda salaada sideen ku heli karaa khushuucda salaada
khushuucda salaada iyo qaabka lagu helo ama dee sababta lagu helo kow qofku inuu baryo ilaahay ilaahay qofku de haddaanu ku xidhnayn qofku mar kasta inuu ilaahay weydiisto inuu ilaahay khushuucda ku waafajiyo horta waafajinta dee ilaahay baa hayaba markaa ardayga ama dee qofka muslimkaahi waa inuu ogaado ilaahay baa tawfiiqda iyo waafajinta haya haddaanu ilaahay khushuucda ku waafajinba sh- qalbigaagaba wasaawis baa degaysaba dadka qaar ba markay salaada xidhaan ay ugu dambaysaayo intaa wax xisaabinaya oo ataxiyaadkun ku baraarugown dadka qaar baan ogeyn waxay tukadaanba dee shaydaan baa markaa gebigiisiba qabsadayba qofka gebigiisiba waa laga wareegi shaydaan baa ka wareegi markaa qofku muslimka ahi intaanu xataa salaadaba gelin inuu ilaahay shaydaanka ka ilaaliyo inuu ilaahay ku xafido ilaahayow ixafid ilaahayow ilaali ilaahayow eh, khushuucda waafaji salaada ilaahayay waafaji soonka ilaahay yacni acmaashaa saalixa khushuucda iyo salaada ilaahayay waafaji hataa intaanad gelinee ducada aad baridaad tidhaahdo ilaahayow salaadda ay waafaji shaydaankana iga ilaali horta ducadu waa muhiim mar kasta inaynaan iloobin walaalayaal Eh, akhawaati fillaah inaynaan iloobin waxaan ducada la idhaa mar kasta daqiiqad waxaad u baahan tahay ducada ila- inaad ilaahay barido ilaahayow iu salaaday waafaji ilaahayow khushuucday waafaji laa xawla walaa quwata ilaa billaah laa xawla walaa quwata ilaa billah waa kelmad weyn bay culimmadu yidhahdaan waxaad waxaad beri ka noqonaysaa awooddaadii laa xawla walaa quwata ilaa bi- waa kelmad weyn waxaa aad so waxaa goordhow aad samaynayso ilaahay baa ku waafajinaya salaaddaa maqribay nagu soo socotaa dadka qaarna ilaahay u waafajiyaa way tukadaan ilaahay baa mahad leh dadka qaarna isagoo mashquulsan bay dhaafaysaa oo dee hawo kale ku mashquulsan walciyaadu billaah marka walaalayaal ducada inaan laga tegin waa muhiim shaydaanka dadka marka qaar salaada sidaa u xidhaan shaydaan baaba dee la wareega qofkiio wuxuu ka odhanaya mabaan dee garanaynba waxaan tukadayba dadku aanay sida u badan yihinba marka walaalayaal khushuucda dee ilaahay in la baryo ducada aynu siyaadino mar kastana ilaahay dee ka maarmi mayno daqiiqad ka maarmi mayso ilaahay khushuucda hayna waafajiyo shayga labaad qofka waxaa laga doonayaa inuu eego sujuudda hoosteeda halka uu ku sujuudayo meelaan ahayn yaanu eegin dadka qaarba xagga sare eegaya dadka qaarba kolba dhinac eegaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofka kolba dhinac eegaya shaydaan baa salaaddiisii dhufanayaa la yidhi waa ikhtilaas shayddaankii baa dee dhufanaya salaaddii mar allaala markuu qofku salaada galo shayddaanku u soo xaadiraa marka waxaa la doonaya qofka inuu halkaa sujuudda eego halkaa eh, goobtaa sujuudda mooyaane meel kale ha eegin qofku inuu de dhinacaa eegaa xataa lama ogolo xagga sare inaad eegto lama ogolo halkaa sujuudun baad eegaysaa meel kalena ha eegin waa inaad ku dadaasho inaad halkaa hoose aad maaragtay eegto meel kalena ha eegin waxaa kaloo walaalayaal muhiima oo dee qofku maadaama uu salaad galay laga rabaa inuu xarakaadka iyo dhaqdhaqaaqa faraha badan iska daayo dadka qaar baa dee dhaqdhaqaaqa iyo dhaqdhaqaaqa lamaba ogolo wax dhaqdhaqaaq la idhaaba waa inaad xarakaadka iyo dhaqdhaqaaqa faraha badan oo dhan waa inaad joojiso ilaa qofkii lahwiba haddii kala gelaya marka xarakaadka iyo dhaqdhaqaaqa faraha badanna jooji haddii shaydaanku qalbigaaga uu wax fara badan ku soo ridana xadiiskii saxiixa ahaa waxaa la odhanayaa acuudu billaah shaydaanka intaad iska naarto ayaad xagga bidix saddex jeer yacni tu acuudu billah saddex jeer acuudu billah intaad shayddaankana iska naarto ayaa saddex jeer maaragtay candhuf adoo tufaya ayaa saddex jeer soo aroortay rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka walaalayaal shayddaan baa dee qofkii khushuucda ka ilaaliya mar kastaba in shayddaanka la iska naaro waa soo aroortay sujuudda halkaa madaxa aad dhigaysa ee sujuuddana eeg meel kale ha eegin mar kastana shayddaanka iska naar sida xadiisku ku soo arooray waayo kolba waxbaa kugu soo dhacaya haddii kale ilaahay khushuucda hayna waafajiyo baaraka allaahu fiikum jasaakum allah khayr
jazaaka allahu khayran su-aal su-aashaasi salaada ee kala socota waxay tidhi ardaydani salaadii cishaayi haddii aan ka seexdo oo aan soo kaco labiyo tobanka ama kowda habeennimo ma tukan karaa markaasi
salaada cishaa'i horta waktigeedu waa marka maqribna uu baxo ee casaanku uu tago ee dhulku madoobaado ayay bilaabmataa ilaa waxay soconaysaa nisfa leyl adigu dee waa ilaa labiyo tobanka iyo ilaa kowda inta u dhaxaysa ilaa kowda cishaayigu waa joogaa sida saxda ah culammada qaar baa yidhi ilaa labada way joogtaa laakiin sida saxdaa ilaa nisfi leyl waana xadiis saxiixa ilaa habeenku kala bari yahay waa joogtaa markaa qofkaa mar hadduu tobanka kaco ama koob iyo tobankaba hadduu kaco ama labiiyo tobankaba hadduu kaco waa inuu salaaddii si deg dega ile way baxaysaa haddii kale e si deg dega waa inuu salaaddii u tukado oo intaanay bixin uu wakhtigeedii ka gaadhsiiyo waxaana fiican intaanu seexanba waayo dee dadku qofku sida haalibkaa waxaynu ognahay qofku dee hadduu seexdo waxaa laga yaaba inaanu kicinba markaa sida haalibkaa intaana seexan waa in lagu dadaalo salaadda salaaddu waktina weyn leedahay dee waktigaa waa in la ilaaliyo waxaaba suuragala adoo hurda inay baxdaba walciyaadu billah dee waktigeediba uu kaa tagaba dee markaa qofkuu ku dembaabaya ilaahay hayna waafajiyo tawfiiqda iyo waafajinta iyo salaada ilaahay hayna wa maaragtay hayna waafajiyo in shaa allahu tacaala salaada waktigeeda in la ilaaliyo baaraka allahu fiikum
jazaaka allahu khayran sheekh ardaydan waxay leedahay su-aalaha salaada ku saabsan ayaynu isku xigsiinaynaa guriga aan deganahay xabaalo ayaa ka xiga qiblada wax dayr ahina uma dhexeeyo salaadaasi sheekh bal ka warran
guriga wuxuu u dhow yahay xabaalo salaaddii xagga xabaalaha loo tukanayay wax dayrina uma dhexeeyo dee waa in la eego guriga iyo xabaashu intay isku jiraan haddii la yidhaha dariiq baa u dhexeeya tusaale ahaan xabaasha iyo tusaale ahaan guriga dariiq baa u dhexeeya dadku maraan dee salaaddii way ku ansaxaysaa gurigaaga haddii la yidhaha wadda lugeed ama waddo baabuur maraba ayaa u dhaxaysana dee dhibba malo salaadaadii way ansaxaysaayo xabaashii iyo gurigii way kala baxsan yihiin oo dee dariiq baaba u dhexeeyaba haddii la yidhaha doox baa u dhexeeyana dee hadalba malo way kala fog yihin waxa ugu daranuun gurigii daaqadii guriga iyo xabaalihii oo isa saaran haddii la yidhaha gurigu xabaashuu saaran yahayba dee salaaddii ma ansaxayso gurigaa waa in laga qaxo marka sidii qaxoontiyadii dee waa in gurigaa markaa laga qaxaba ila salaaddaa ugu darane salaaddaana wax kasta ka muhiimsan markaa gurigaa xabaasha saaran ee aan xabaashu hadday dayr leedahay xataa dhib ma leh haddii la yidhaha xabaashuna dayr bay leedahay guriguna dayr buu leeyahay dee dhib ma leh oo dee farqibaa u kala dhexeeya marka laakiin guriguna day dayr ma leh xabaashuna dayr ma leh xabaashii iyo waxaa isa saaran iyo gurigii salaaddu ma ansaxayso rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu diiday nahaa asalaata ila alqubuur salaada xagga xabaalaha loo tukanayo lama ogola asalaatu bayna alqubuur in xabaalaha dhexdooda lagu tukadona lama ogola xabaal agteeda meel u dhowna lama ogola wax allaala waxaasoo dhan lama ogolaba rasuulkuna waa reebay calayhi salaatu wasalaam marka in layska ilaaliyo baaraka allaahu fiikum
jasaaka allahu khayran ardaydan sheekh waxay odhanaysaa waalidkay oo dhintay qur-aan ma u akriyi karaa oo ajarkaasi ma gaadhayaa
waalidkii dhintay in qur-aanka kariimka loo akriyo ama dee qofku yidhaha qur-aan baan u akhriyaya kadibna thawaabka iyo ajarkaan u diraya inuu ilaahay ka thawaabiyo ama ajar ilaahay u ka siiyo qowlka saxda ah ama sida saxiixa inaanu gaadhayn oo wax daliila oo cad looma hayo in qofku intuu qur-aan akhriyo inuu yidhaahdo labadii waalid baan u diraya looma hayo waxaa saxa inaad u ducayso ilaahay dembigiisa dhaaf ilaahay u naxariiso ilaahay u waasici qabriga yani waa loo ducaynayaa sadaqaduna way gaadhaysaa haddaad sadaqo bixiso tidhaahdo shantaa boqol ilaahu ka abaal mari tobankaa kun ilaahay u ka abaal mari sadaqaduna way gaadhaysaa wixii sadaqa ah ee labadii waalidee dhintay loo bixiyaana way gaadhaysaa ducaduna way gaadhaysaa laakiin in qur-aan lasoo qaado la dhaa qur-aan baan akhriyey haye ilaahayow qur-aankaa ka sawaabi labadeedii waalid wax deliilo looma hayo culammadu waana isku khilaafeene laakiin sida saxdaa deliil cad oo dee caddaynaya oo qur-aan in la akhriyo labadii waalid loo diro ma jiro baaraka allaahu fiikum
jazaaka allahu khayran sheekh saa'iladan waxay odhanaysaa ilmaha uurka ku jira ma la ogaan karaa ilmaha uurka ku jira ma la ogaan karaa
ilmaha uurka ku jira dee waa la ogaadaa kombyuutarka marka la saaro sida haalibkaa ama inuu inan yahay ama gabar labadaba wuxuu yahay waa la ogaadaa wiil iyo gabar waa la ogaadaa inuu nool yahay inaanu noolayn kombyuutarku dee wuu ogaadaa taasina dee cilmulghaybkii ma aha wixii la odhan karay cilmul waayo marka malagga loo soo diraba malaggu marka dee ruuxdu ku afuufaa malaggu waa kii rasuulku calayhi salaatu wasalaam mar allaale marka ruuxda lagu afuufo risiqiisii baa la qoraa ajashiisii baa la qoraa camalkiisii baa la qoraa xadiiskii cabdillaahi bni mascuud marka malagguba hadduu awoodee malagguna wuu ogaanaya wuxuu yahay dee dadkuna way ogaadaan laakiin marka caloosha uu gelayo iyo xaaladdu gelayo iyo goortu gelayo iyo saacaddu gelayo dee cilmulqeybku waa intaa hore uun inta dambe malaa'igtuna way ogaataa basharkuna wuu ogaan karaa waayo malaggana waa loo soo diraa isagaaba ruuxda afuufa markay u dhammaadaan saddex afar bisha afraad markuu kow la gelayo ayaa ilmaha dee ruuxda lagu afuufa kadibna ilmuhu dhaqaaqaya oo dee hooyadu way dareemaysa inuu dhaqaaqay ilmihii oo in badan bay odhanaysaa ilmii u dhaqaaqay bimacnaa ruuxdii waa lagu afuufa markii hore dee hilib buu iska ahaa laakiin ruuxdii baa dee lagu afuufa ilmuhu dhaqaaqaya marka malaa'igtu waxay ogaadeen malaa'igtii baa markaa dee amarkii la siinaya kadibna markaa wuxuu noqonayaa malaa'igtuna waa og tahay basharka iyo dee bani aadamkuna waa ogaanaya laakiin wixii ka horreeyey dee ilaahay unba og subxaana wa tacala wuxuu noqon doono wuxuu kala noqon doono dee ilaahay ba og xataa dee ilaahay ba og inuu caloosha ku dhiman doono inuu dee maaragtay markuu dhasho dhiman doono inuu laba bilood noolaan dee qeybkaasoo dhanna waa maqan tahay ilaahay un baana og dee wuxuu noqon doono baaraka allahu fiikum jazaakum allah khayran
su-aalaha ku saabsan tahaarada aniga oo ardaydan waxay leedahay taba dhiiggii masaajidka ma fadhin karaa ama qur-aan ma akrin karaa ma ka akrin karaa mobil su-aalaha tahaarada ku saabsan marka laisku soo xooriyo intaasay noqonaysaa marka axkaamta sheekha tahaarada gabadha kay dhiigga leedahay wixii u banaan iyo waxaan u banaanayn sheekha inoo soo koob insha allah
bismi illaah xagga ruuxa dumarka ahi marka ama xaydka ama nifaaskaba aanay daahir ahayn waxaa ka xaaraana horta musxafka qur-aanka inay taabataa waa xaaraan masxafkii qur-aankii kariimka ahaa iyadoo dee daahir ba ahayn ama xaydla ama nifaas ma taaban karto ama dee ha ku jirto maalmihii caadada ama dee maalmihii markay umushabac nifaaska maadaama aanay daahir ahayn masxafka qur-aanka kariimka ma taaban karto waa ka xaaraan inay akhridaa oo dee dushaa ay ka akhridaa way u bannaan tahay dusha way ka akhrii kartaa iyadoon taaban laakiin inay taabataa waa ka xaaraan masaajidka maadaama aanay daahir ahayn inay masaajidkii ku baaqi noqoto iyadana uma bannaano waa ka xaaraan looma ogola maadaama ama xayd ama nifaas ay leedahay masaajidka inay ku baaqi noqoto dee meelaha kale way ka dhegaysan kartaa casharada laakiin masaajidka inay gasha waa ka xaaraan inay mobilka ma bilka marka de ama qur-aankii lagu soo shubo ama shaashadda lasoo saaro qur-aankii ma bilka marka la furo ee suuraddii halkaa ka soo baxdo inay sidaa u taabato oo suuraddii ama suuradihii kala wadaa dee lama ogola inay sidaa u taabato iyadoo suuraddii furan tahay suurat lbaqara inay kolba farta sidaa u taabata lama ogola waa in qof kale markaa u taabto haddii haddii suuraddii ama dee maaragtay uu qofku ka noqdo oo dee barnaamijkii dib uu ka ka noqdo dee markaa mobilkeeda way qaadan kartaa laakiin isagoo shaashadaa saaran suuraddii halkaa faatixadii baa saaran ama suuraddii baa shaashadaba lasoo dhigay inuu taabtaana ma bannaano inuu xataa qaadaana ma bannaano culimmadu yidhahda waayo xukunkii musxafku markaa qaadanaya lama ogola in shaashadda isagoo masxafki yaalla ama suuraddii ba halkaa taallo ama dee qur-aankii barnaamijkii qur-aankuba uu furan yahay inuu sidaa u taataabto lama ogola kolley intaasaa ugu muhiimsan masxafka qur-aanka inay qaadaa inay dee sii qaadaana waaba ka daran dee waa xaaraan inay taabatona lama ogola qofka janaabada qabaana waa la mid qofku hadduu yidhaahdo janaabaan qabaa qur-aankii ma taaban karo laakiin uu akhriyi karaa dushaa dee uu ka akhriyi karaa laakiin inuu taabtaa ma banaano qofka bilaaweysada ah sida saxda ah hadduu xataa yidhaha bilaaweysaan ahay musxafka qur-aanka ayaanu taabanin musxafka qur-aanka kariimkaa qof bilaaweysa ahi yaanu taabanin waana qowlka saxdaa weeya baaraka allahu fiikum jasaakum allah khayra
jazaaka allahu khayra sheekh saailadeeda sheekh waxaad ka warantaa cabaayadda iyo tuwaalka carabta xijaab ma ka dhigan karaa cabaayadda iyo tuwaalka carabta ma ka dhigan karaa xijaab
xijaabku de waa maxay horta xijaabku xijaabku waa shay kasta oo ruuxii dumarka ahaa asturaya kaa carabtu waa xijaab dee cabaayad nooc kastaba ha ahaadaane maadaama jidhkii uu asturayo uu saatir yahayo uu asturayo jidhkii waa xijaab waxa muhiima uun inuu yahay maro dheer oo dee jidhkii oo dhan wada gaadhaysa lugu luguhu waa cawro lugaha dee waa in la qariyo oo dee uu gaadho wax allaalo wixii jidhkaa dee asturaya qarinaya waa inay maro adag waa inay tahay bay culimmadu yidhaahdeen maro dee khafiif oo jidhkii laga arkayo waa inaanay ahayn maradu waa shuruudda culummadu u dhigeen maro dee gaaladu noocaa gaaladu kolba xidhaanee dharkaa dee maaragtay faajiraadka ama gaaladu xidhaanna waa inaanu ahayn dhar saatira oo waasica oo fadfaada oon dee dhejisna ahayn ee waxaa kaloo muhiima inaanu ahayn maro dee qurux badan inaanay ahayn hadday tahay maro ishu dee raggu kolba dee maaragtay ay ay eegayaan oo dee aad u qurux badan hadday tahay lama ogolo taana oo dee magaaladaba ka baxsan oo qofka dee kastaaba saa u eegayo maro dee nooc kale ah waa inaanu ahayn waa inay tahay maro asturaysa xijaab cawradii asturaysa qarinaysa ama ha ahaado kii carabta ama mid kaleba ha ahaadee waa inuu yahay saatir asturaya ama qarinaya waa inuu yahay intaasaana ugu muhiimsan baaraka allahu fiikum wa jazaakum allah khayra
sheekh waxaa jira cabaayadahan dumarka ay xidhaan kuwo jirka ku dhegsan baa jira sheekh oo aan fadfaad ahayn oo aan dee jirka ka durugsanayn kuwaasi waxaa laysla xidhaa iyo ni iyo fuwaal ama ama maro kale iyadoo xijaabkii kale aan ka dul xidhan cabaayaddaa keliya ee jidhkeeda ku dhejisan gabadhu ma xidhan kartaa
yacni waxaa shardiya in maradu ay waasic tahay mar kasta culammadu dee shuruudday ku daraan waayo hadduu yahay maro dee ku dhejisan hadduu yahay oo dee maaragtay jidhkiiba dee xajmigii jidhka xataa sawiraya lama ogola waa inay tahay maro waasica waa inay tahay waa an yakuuna fadfaadan fadfaadku waa waasic maro dee xijaaba oo waasica oo jidhkii xajmigii jidhka aan soo saarayn waa inay tahay maro waasica ama ballaadhan waa inay tahay oo dee adag wa an yakuuna thaqiilan yacni haqiilku waa shay maro inay tahay adag waa inay tahay bay yidhaahda waayo maro jilicsan hadday tahay iyadana lama ogola maro adag waa inay tahay oo waasica oo maaragtay asturaya oo khafiifa waa inaanay ahayn marka haddee marada ee la sheegay ee cabaayaddaa jidhka ku dhajisan dee lama ogola waa inu dee calal aqal qofku wax kale ka dul xidho ama dee xijaab kale oo saatir oo waasica waa inuu rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam dee ruuxa dumarkaa wuxuu ku sheegay almar'atu cawra waa xadiis saxiixa ruuxa dumarkii waaba cawra buu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh markaa maadaama dee almar'atu cawra mar kastay baxayso gurigeeda ka baxayso xijaab saatira oo asturaya oo wax fitnaana aan keenayn waa inay xidhato ilaahay hayna waafajiyo baaraka allaahu fiikum jasaakum allah khayr
su-aalaha ku saabsan xijaabka ayaynu israacinaynaa saa-iladan waxay leedahay ardayadani waxay odhanaysaa gabadh wejigeedu uu quruxsan yahay niqaab la-aan suuqa ma u bixi kartaa su-aasha kale su-aashaa la midka ahi niqaabku ma sunaa mise waa waajib
ruuxa dumarkee dee aadka u quruxda badan inay bilaa niqaab ku baxdaa dee kolle wixii fitno keenaya xadiiskii saxiixa ahaa ee almar'atu cawra ruuxii dumarkaa waa cawraba weliba dee qofku markuu dee jamaal ama ilaahay dee qurux siiyey ee ruuxa dumarkaa fitna waa kii rasuulku dee markay sii socotiyo markay soo socotoba shaydaankuna uu qurxinaya uu ka qayb qaadanaya markaa dee fitna ka dhacaysa walciyaadu billaah kamaan tegin fitna ragga kaga daran aniga dabaday buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaame fitnatu nnisaa dumarku mar kasta wuxuu yidhaha rasuulku waa fitna dumarku markaa weliba dee qofka quruxda badan ee dee isha lala raacaya ee halkay martaba la eegayo dee fitnay keenaysaa waxa waajib ku ah oo dee maaragtay faral ku ah haddee aada u qurux badan tahay inay niqaabato ay wejiga waayo dee fitnaaba dhici karta xataa marka maadaama fitno laga baqanayaba ama dee inay waa waa waajib saaran inay niqaabato xagga xukunka niqaabka culummadu way isku khilaafeen in wejiga la qariyo ma faral baa mise waa sunne sida saxda ana waajib maaha waa shay sunno ah waa fiican tahay aad bay u fiican tahay in la niqaabto oo wejiga la qariyo boqol kiiba boqol waxaa dee fadli badan in wejiga la qariyo laakiin dee haddii qofku iska dhigo dembiga ma saari karno haddaan dee fitna jirin iyadu haddii dee fitna meeshii laga baqanayo sidii su-aashii hore waa inay niqaabato marka baaraka allaahu fiikum jasaakum allah khayran
jazaaka allahu khayran sheekh su-aalo badan badan ayaa waxay ku saabsan yihiin kareemada dumarku ay marsadaan bal sheekh bal maxaa ku faahfaahin bal dumarkaas way ku ibtilaysan yihiin aad bay ugu ibtilaysan yihiin
waaye gariimada la marsado ama wixii kriima dee waa fiican yahay wixii dee jidhka ee qofku dee uu marinayo laakiin waxaan la ogolayn wixii jidhka wax ka beddelaya qofka jidhkiisii caadiga ahaa ama jidhkiisii ilaahay siiyey wax ka beddelaya ama takyiir ku samaynaya ama dee wax kale ka beddelaya wax xaaraan wey wax allaalo waxaa jidhka dhib ku keenaya ama midabkiisii caadigaa ka kaxaynaya ama intuu wax marsado jidhkii dee maaragtay bararinayo jidhkii wax dee buuran ka dhigaya ama waxyaabaha kala duwan ee laismariyaa waa shay aan bannaanayn wax gariim kasta oo ama dee timaha dhib ku keenaya ama jidhkaba dhib ku keenaya in layska ilaaliyo walaalayaal wax kastaoo jidhkaa ilaahay ku siiyey dhibaato ku keenaya ama darar ku keenaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi laa darara walaa diraar ma jirto wax dhibi markaa qofka jidhkiisa inaanu dhibin caafimaadkaagana ha dhibin timahaaga iyo jidhkaa ilaahay ku abuuray waa nicmadee waxaa ilaahay ku siiyey subxaanahu wa tacaala waa ilaahay baa bixiya jalla wacalaa dee caafimaadkaaga iyo sixadaada iyo waxaa ilaahay ku siiyey ha bedelin inuu qofku dee midab kala raadiyo ama uu yidhaahdo doqon iyo waxa madow oo dadka qaar dee wax kala aaminsan yihiin marka af- waa afkaar qaldante xataa waa qof dee caqligiisu daciif yahayba dadka qaar baa lagu dul guuraa dadka qaar baa caqligiisu dee aada u liitaa marka qofku caqligaagaa dee lagu shaqeeya kaaga Eh, ilaahay baa ku siiyey midab ilaahay baa khilqad ku siiyey kaagaasaad ku maaragtay nabad iyo caanaba aad ku maalaysaa qanaacaduna waa cajiibo qofku inuu iska qancaa ilaahay baa u barakaynaya isagoo gurigiisa iyo aqalkiisa iskaga asturan ayuu ilaahay subxaana wa tacaala markaa waxyaabaha jidhkaa bedelayana walaalayaal eh, in la iska ilaaliyo Eh, dee wax kastaana waa qoran yihiin qofkaa wixii loo qoray ee calafa dee wuu u qoran yihi markaa qadarka waa inaad rumayso wa an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi waxaan qadarka wixii qofka maalintii loogu talagalay ayuunbuu dee ilaahay umuurtiisa dee dhammaynaya waxaan ilaahay qadarinna maba dhacaanba waxaanu ilaahay qadarin oo qadar aan qornayni maba dhacaan walaalayaal marka qadarka ilaahay in la rumeeyo waa shay maaragtay xagga waxyaabaha la marsado xagga waxyaabahan maaragtay dee waxaa xaaraana madoobeysada timaha iyada in la marsado waxaa timaha madoobeeya waa xaaraan wax allaala waxaa timaha madoobeynaya ee madoobeysada la yidhaah ama dee maaragtay timihii midabkii bedelaya ama dee timihii jilcinaya waa shay xaaraana iyagu lama ogolo wax allaala waxa wax madoobeeya waa shay xaaraana waxaa bannaan midabada kale culimmadu yidhaahda qofku dee madaxii madaxii hadduu mariyo eh, ama dahabi ama bunni ama wax dee way bannaantay ama casaanba hadduu mariyo culimmadu yidhahda laakiin waxa xaaraana oo xadiisku ku soo arooray madoobaysidunbaa xaaraana wixii kale timaha waa la marin karaa ama timaha dee midab kale waa laga dhigi karaa waana shay xalaala waana bannaan tahay baaraka allaahu fiikum yaa walal ha xagga dahaarada xagga dahaarada ama dee marka la weyse qaadanayo waxaa muhiima marka la weyse qaadanayo in dee waa laga yaaba gariimada qaar inay dee biyaha ay jidhka u diidaan marka la weyse qaadanayo waa in lagu dadaalo in biyihii jidhkii iyo basharadii bay gaadhaan iyadu waa muhiim mar kasta inaad hubsato in biyihii jidhkii ay gaadheen marmarba wax laga yaaba dee biyuhuba ka dul cararaan halkaana dee qofku inuu iska maydho kariimkii hadduu ka firsan waayo haddii kalena uu hubiyo in weysadii jidhkii ay gaadheen baaraka allaahu fiikum jasaakum allah khayra
jazaaka allahu khayran Eh, su-aalihii ku saabsanaa eh, jilcisada iyo madoobeysada eh, sheekhaas waa ku daray jawaabta Eh, waad maqlayseen labada midna inaan ogolay jilciso iyo madoobeyso waad maqlayseen sheekha jawaabta ku daray Eh, su- sheekh ardaydan waxay leedahay eh, laba gabdhood oo habarwadaaga eh, nin keli ahi ma guursan karaa laba gabdhood oo habarwadaaga nin keli ahi ma wada guursan karaa
laba habloodoo habarwadaaga bimacnaa dee labadooda hooyo walaalo ah iyaguna markaa waa habarwadaag inuu hal nin wada qabo labada hablood way bannaan tahay waxa waxaa waxaa la diidayaa un gabadhii iyo eddadeed gabadhii iyo habaryarteed labada isku waalida oo dee ay tahay inay isxidhiidhiyaan labada lama ogola gabadhii iyo habaryarteed gabadhii iyo eddadeeda lama ogola laba walaalo rumana lama ogola waa xaaraan laakiin labada habarwadaagta ah way bannaan tahay inuu ninku jamciyo ama labadaba wada guursado way bannaan tahay laba ilmaadee rumana u wada qabi karaa laba habloodoo ilmaabti rumana u wada guursan karaa laba habarwadaag rumana u guursan karaa kuwaas waa xalaal wuxuu iska ilaalinayaa uun gabadhii iyo eddadeed gabadhii iyo habaryarteed inantii iyo walaasheed ruma saddexdaasaa xaaraana baaraka allaahu fiikum jasaakum allah khayr
sheekh waxay leedahay ardeedani ninkayga oo gabadh kala guursaday furiima ka dambi karaa
Een, ruuxii dumarka ahaa haddii ninka la guursado marka lala guursado dee waa iska abuuro hinaasaa jira oo dee hinaasuna oo wuxuu ilaahay ku abuuray inaad tiraa warqadaydii ninkii odayga ahaa warqadaydii isii xaaji oo warqaddii ay ka codsato xukunkeedu waa maxay dee ma bannaana waayo guurku ragga dee afar baa loo ogol yahay marka maadaama aanu wax dee xaaraana ama dembi aanu ku dhicin ama dee sabab la-aan weeyaan uu guursaday sabab sharciya maaha eeg yani waxna waa sabab sharciya oo laga aqbalaya waxna maaha maadaama aanu dee xumaan kala samayn ama dee dembi kale aanu samayn haddii la idhaha uu guursaday waa laga yaabaa dee ruuxii dumarkaa kolley way ka hinaasaa dee jira laakiin inay tidhaha warqadaydii isii waa xaaraan rasuulku calayhi salaatu wasalaam ruuxa dumarka ah ee ninkeeda ka dalbata furitaan sabab la'aan raa'ixatuljanna waa ka xaaraan buud markaa dee lama ogolo dee in inaad inaad iska tidhaahdo warqadaydii sii waxaa fiican inay iska sabirto oo halkeeda iska xejisato oo maaragtay halka nambarkeeda ah iska ayaa sawirkaasa qurux badan ba a baaraka allahu fiikum jasaakum allah khayra dii kale way kala yaacayaan
sheekh waxay ardeydani odhanaysaa diintu maxay ka qabtaa tusbaxa iyo fargalka tusbaxan fargalkee lagu tasbiixsanayo iyo tusbaxa caadigaa diintu maxay ka qabtaa
xukunka uu tusbaxu leeyahy in tusbax la isticmaalo ama qofku dee tusbaxba uu qaataba xukunkiisa sida saxdaa waa bidca fi ddiin rasuulku calayhi salaatu wasalaame muu samayn saxaabadii may samayn taabiciintii may samayn waa shay diinta lagu soo daray rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa khayru lhadyi hadyi muxamed wa shara lumuuri muxdathaatuha umuurta waxa ugu khayr badan wixii dee rasuulku sameeyey umuurta waxa ugu shar badan waxa diinta lagu soo daro markaa tusbaxu rasuulku weligii muu qaadan gacmahaanu ku tasbixsan jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaana sunnaa in gacmaha lagu tasbixsadaa sunnaa gacmaha waana la weydiin doonaa waanay hadli doonaan maalinta qiyaamaha marka walaalayaal gacmaha waa in lagu tasbixsado gacmaha waanay hadli doonaan waana la weydiin doonaa qiyaamaha marka qofku gacmihiisa inuu ku tasbiixsado ayaa sunnadii nebigeenna ah tusbaxa iyo waxaana uu iska daayo waxaana lagu xukumay inay bidca fidiin yihiin baalkan yaree kale isagana iminka soo baxay yaree nambarada ee qofku nambarka uu ku tirinayo isaga laftiisa in layska daayaa fiican oo dee waayo farihiiba dadku ka tegayaan maalinba waxaa dhacaysaa taariikhda waa taariikhe maalinba dadku waxbay soo saarayaan markaa dadku waxay ka tegayaan aakhirka sunnadii bay ka tegayaan gacmihii la yidhi ku tasbiixsada ayay dadku dee marka dambe ka tegayaanba ma marba waxbaa soo bixi doona xataa hataa waxaa soo bixi doonta dadka qaar yidhahdaan mobilkan ku tasbiixsadaa markaa dee wa waxbaa isbedelaya kolba markaa farihii asalkii aynu ku tasbiixsanno baalkan yaree soo baxayna ha la yska daayo farihii asaabicdii la yidhi ku tasbiixsada ee dee axaadiisku ku soo arooray dee iyo inaan ka tegin ta kale wixii cibaado ah waxyaabahan cibaadaadka ah sideedaa loo ilaaliya ille waa cibaadaya salaada tasbiixda waxaa maaragtay sideedunbaa loo ilaaliya waxba lagama bedeloba kolba waxaan imanaya in layska ilaaliyo ille waa cibaada e wixii cibaado ah oo sideeda loo ilaaliya wax allaalo waxaa cibaado la xidhiidha waxba lagama bedelo cibaadada umuurtan kale adduunyada ilaahay daa inoo sakhiraya laakiin cibaadaadka waa in la ilaaliyo waxba laga bedelin walaalayaal baaraka allahu fiikum jasaakum allah khayra
jazaaka allahu khayra sheekh ardaydan waxay odhanaysaa ama waalidkii wuxuu odhanaya haddii aan guri dhisanayo ama gadanayo bangiga lacag ma ka qaadan karaa oo ma ka daysan karaa
inuu qofku bangiga wax ka dayn ka dayn ka qaato isagoo ama guri dhisanaya ama dee baabuurba iibsanayaba dayntaa dee waxbay saarayaan iminka kuwan weliba dee dalkeenna jooga dee faa'iiday ka rabaan oo intay ayrs ka dhisaan bangigu ama shirkaddu intay ayrs ka dhista ma tegaysadii faa'iiday doonaysaa way dhisaysaa wax kalena way ku darayaan ama dee baabuur bay u soo iibinayaan ama iyagaaba soo iibinayaba kadibna dee waxbay saarayaan waxa fiican in layskaba daayaba inuu qofku dee meel kale oo xalaala inuu dayn ka soo qaato yidha waan intaana waan kaa qaatay waktigana waan keenaya waxbana haysaarin taasaa ka xalaal xalaal miiradka ama sida ixtiyaadkaa ama sida axwadkaa waa sidaasaa fiican inaanu munuubtaa la tacaamulin alaxwad sida ixtiyaadka ah inaanu waxba la tacaamulinba bunuugtaa iyo fawaa'idda ay samaynayaan iyo dee xeel xataa xeelado fara badan baa ku jira marka walaalayaal ha la iska daayaba intuu qofku ama u tegi lahaa banki ama daarasalaam ama dahabshiil ama banki kale intuu u tegi lahaa oo odhan lahaa waxaa ii dhis ama waxaa iibi ama waxaa ii samee oo iyaguna maaragtay xeelad kale ay samaynayaan waxaaba fiicanba in baabkaaba la iska daaya hadday u yar tahay shaki baa ku jira dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka hadday u yar tahay shubuhaad baa gelaya marna dee qofka waxaaba dhacaa mar marna waxaa aada u dhacda inay qofka wax ku laasimiyaan oo yidhaahdaan damaanadday ka sii qoraan alaabtaa markay soo iibiyaan ama alaabta ay keenaan waxay ku odhanayaan kama noqon kartid bay ku odhanayaan waxay ku laasiminayaan inuu alaabtii qaato inkastoo qaarna haddii ay yidhahdaan waxba kuma laasimino marka waa bayc qofkii ay ku qasbayaan oo kale ilsaam baa ku jira waxay ku laasiminayaan alaabtaa maadaama aanu soo qaadnay ama aanu soo iibin aan halkaas soo dhignay kama noqon kartid ba qofka ku odhanay xataa hadday yidhaahdaan waad ka noqon kartaa taasaaba dee maaragta ka fududba marka xeelado fara badan iyo shuruudo badan bay dhigaan oo faasida in layska ilaaliyaa ka qurux badan oo meel kale oo xalaala xalaal iftiin baa la qashaa wax caddaana doono waxyaabaha shubuhaadkana iska ilaali baaraka allaahu fiikum
sheekh waxay odhanaysaa ardayaddani hooyo ciyaar haysata ayaan ahay habeenkii shaqada guriga markaan dhambeeyo dumar ayaan u sheeko tegaa xilli dambe ayaan ayay noqotaa maxay ka qabtaa arrinkaasi diinta
kolley waxaa qurux badan in waktiga laga faa'iidaysto oo dee camal saalixa iyo wixii qofka dee anfacaya inuu ka faa'iidaysto sheekadaasina dee sida haalibkaa nafci badanba ma leh waxaaba laga yaabaa ama xan ama namiima ama war xun ama qiila waqaala wax xun baaba laga yaaba in sida haalibkaa ta kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaada cishaaye kadib in la sheekaysto uu diiday wax dee muhiima oo cilmi muhiima ama cashar qof dhiganaya wax dee muhiima mooyaane xadiiska salaada cishaaye ka dambeeya ama sheekada ka dambaysa rasuulku waa diiday calayhi salaatu wasalaam waana dee xadiis saxeixa inuu reebay xadiiska ka dambeeya bacda salaati alcishaa mar haddii cishaayiga la tukado dee qofku waa inuu diyaargaroobo qur-aankiisii akhristo casharkii muraajaceeyo dantiisii kala qabsado laakiin sheekadu dee faa'iidoba male adduunyana faa'iido umala sheekadu oo dee wax adduunyana faa'iidayana maaha faa'iido aakhirana kuma jirto sheekada boqolkiiba inta badanna dee dembibaaba maaragtay ku suganba ama waa xan ama waa maaragtay waa waxyaaba dee wax faa'iidaah aan lahayn markaa inay iska dayso wax kale oo fiicanoo anfaca ama inay qur-aan dhegaysato ama cashar loo maray waxaa ka fiican iyadoo cishaayi kadib meel madarasada gasho cashar dhigataba oo dee qur-aanka loo dhigo faatixada loo saxo labadii gelin way shaqaynaysaa habeenkiina waxbay dhigan kartaa ama macad bay geli kartaa ama maaragtay jaamacad bay yani waxbay dee dhigan kartaa marka in waktiga laga faa'iideeyo walaalayaal baaraka allahu fiikum jazaakum allah khayra
jazaaka allahu khayran sheekh ardaydan waxay odhanaysaa meherkayga haddaan codsado diintu maxay ka qabtaa meherkayga haddaan codsado diintu maxay ka qabtaa
meherka dee ruuxa dumarkaa iska lehba shareecadu meherkan ruuxa dumarkaa leh aabaheedna ma laha hooyadeed ma le walaalkeed ma le ninkuna isagaa dee ay waajib ku tahay inuu bixiyaba hadday ku tiraa meherkaygii isii ama iminkaan kaa doonayaa way bannaan tahay waa xaq ay leedahay ruuxa dumarkaa leh saa rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay xataa cid kale xataa qoyskoodu ma leh waxaan dee inaku yarad iyo gabaati waxyaabaha de maaha meherka ruuxa dumarkaa leh iyadaa leh iyadun baana ka talinaysaa aabbaheed xataa dee lama laha waa waa xaqeedii iyadaa leh hadday tidhaahdo imikaysii dee xaq bay waanay fiicantayba waxaaba qurux badan ba inuu xaqeeda uu xun ka siiyo xataa hadduu qayb sii siiyo qaybta kalena markuu awoodo siiyo haddii ay tidhaahdo imika wada siina waxa saaran inuu imika markaa xaqeeda siiyo waana xaqa iyadaana leh baaraka allaahu fiikum jasaakum allah khayra
sheekh waxay odhanaysaa jazaaka allahu khayran ardayaddani ama waalidkani inamada imise ayaa wanqasha laga qabayaa imise neef ayaa inamada wanqasha laga qabayaa
bismi illah inamada waa laba neef baa laga qalaya laba wan laba wan baa laga qalaya haddii dee wanka la waayana laba neef oo caadigaa baa laga qalaya inamada labaa laga qalaya hablaha hal neef baa laga qalaya neef keliya ayaa hablaha laga qalaya ina wiilkana laba ayaa laga qalaya baaraka allahu fiikum
sheekh waxay odhanaysaa ardayaddani maxay ka qabtaa diintu heesaha
heesaha in la heeso waa shay xaaraana in badanna dee dadku way maqleen waana calaamadaha saacadda inay farabadnaanayaan dadku inay xariirta iyo heesaha ay bannaystaan meel kasta xataa waad ku maqlaysaa baabuur kasta dukaan kasta xa imanka dee dadkeeni waxaad mooddaa mar meel kasta way ka baxaysaa walciyaadu billaah yacni waxaad mooddaa markaa inay dadku dee soo bannaysanayaan heesihii qalbigana waxay ku keentaa nifaaq ama qalbigii dee xumaan bay heestu ku keentaa qalbigii haddii heestu gasho dee qur-aanku ma galaba laabi laba ulaa bay yidhaahdeen ma hadduu dee qofkii qalbigiisii hees hadduu yidhaha heesta waan jecelahay dee qur-aanka ma jeclo weeyaan xataa qur-aanku ma gelayaba dee qalbi heesayaba ama odhanaya heestaa ma taqaanaa heestaa taasaan jecelahay yacni uu yidhaahdo heesa hadduu kala doortoba qalbigiisii dee markaa wuu maran yahay walaalayaal qalbigo qur'aanka kariimka waa inuu galo hadalkaa ilaahay iyo dee kalaamka ilaahay tabaaraka wa tacaala haddii la yidhaha qalbiga hees baa ku jirtaba oo hees baa dee qur-aanka ee qalbigii gashay qur-aanka wuu ka baxaya marka walaalayaal in qalbiga la geliyo qur-aankii kariimka ahaa la xafido qur-aanka la dhegaysto aqalka qur-aanka lagu saaro dukaamada qur-aanka laga dhegaysto sidii dee idaacat alqur'aan alkariim oo kale mar kasta inuu idaacat alqur'aan alkariim iska dhegaysto hadalka ilaahay iyo dee kalaamka ilaahay sixirka iyo shayaa wax kastaa way ka fogaanayaan qofkaa dee qur-aanka dhegaysanaya hadalka ilaahay dhegaysanaya guriga mar kastaba qur-aanku ka baxayo afar iyo labaatanka saacadood dee waa barako ilaahay baa barakaynaya guriga ee qur-aanku ka baxayo laakiin meesha heestu ka baxayso ama dee qalbigiisu dee maaragtay u madoobaanaya qalbigiina dee waxaa lagu sawdaa madoobaa qalbigiina ku abuurmaya marka in layska ilaaliyo waa xaaraan heesuhu in la dhegaystaa ma bannaana in maaragtay aqalka laga daaro waxaa waajiba in la baktiyo la iska ilaaliyo baaraka allahu fiikum wajazaakum allah khayran
sheekh jazaaka allahu khayran waxay odhanaysaa ardayaddani soom alla ah oo fara badan baa laygu leeyahay mana xusuusto inta ay tahay maxaan yeelayaa sheekh
waa soom sooma waayo soom fara badan oo qallo ah ayaa laygu leeyahay bay tidhi saa'iladu waana soon dee lagu leeyahay oo qallo ah mana garanayso wakhtigiisii ama dee intuu tiradu leekaa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi fattaqu llaaha ma stadactum ilaahay ka cabsada intaa kari kartaan qofku dee wixii uu kari karunbuu ilaahay dee ka cabsanaya hadduu is yidhaahdo waxa aad ka waxaa ama uu qiyaasaya dee qiyaas buu ku wadaya hadduu is yidhaahdo waxaa lagugu leeyahay soddon maalmood ama labaatan maalmood ama laba bilood sidaa uu u badiyo uu is yidhaahdo sidaasuma dee filaya ama sidaasan dee u malaynaya ayuunbu hadduu haddii uu dee waxba kala garan waayo uu yidhaahdo soom badan oo qallaana waa laygu leeyahy waxbana ma garanayo hadday u yartay hoto bil ha qalleeya marka hadduu waxba garan waayo horta bil dhammaystiran ha qalleeyo soddonkaa maalmood hadduu qalleeyo dee wixii kalena ilaahay baa ka dhaafaya jalla wacala wixii uu kari karo uun ama wixii uu awoodi karo ayuunbaa dee qofka saaran hadduu yidhaha waxba ma garanayana oo wa- waan dee waa laygu leeyahay qalle laakiin maalmihii ma kala garanay waanay badnaayeen bal soddon cishaba ha sameeyo hadduu is yidhaahdo laba bilood ka dhigna uu ka dhigi karaa laba biloodba ha qalleeyaba haddii uu xusuusto uu yidhaahdo maye waxaa laygu lahaa intaa iyo intaana dee intaasaa markaa saaran ilaahayna hayna waafajiyo subxaanahu wa tacaala camalka saalixa ah iyo cilmiga naafica ah baaraka allaahu fiikum jasaakum allah khayra
jazaaka allahu khayra sheekh waxay odhanaysaa ardayaddani ama waalidkani diintu maxay ka qabtaa afartan baxa ilmaha yar
afartan baxa ilmaha yar in loo sameeyo afartan bax ilmaha waa iska dee dhaqan aynu leenahay waana shay iska bannaanoo dee wax diidayaa ma jiraan sida haalibkaana waxba iska sameeyaan ama maaragtay raashin ama farax ama markaa dee ay afartan baxdo eh, ama de waxyaabaha wax diidayaa ma jiraan haddaanay dee wax caqiidii la socon haddaanay dee caqiide iyo balaaye beydh iyo de wa- dadka qaarba dee waxyaabo kale ictiqaadsanba ama ilbay ka baqanayaan ama dadka qaar ba waxyaabo kale ka fikra iyagu de waxyaabaha caqiidada faasidka lama ogola ilaahay baa waxna anfaca ilaahay baa waxna dhiba maalintanna ilaahay baa le maalinta alla afartanaadna ilaahay baa le maalinta kontonna ilaahay baa leh waxaba dee ilaahay baa wada leh waa in la iska ilaaliyo caqiidada faasidka ah laakiin haddii dee ama salool la sameeyo ama cuntaba la sameeyo ama dee iska faraxba oo yidhahdaan dee waanu faraxsanaa neef baanu gowracaynaa ama dee ay sadaqaba sameeyaan wax diidayaa ma jiraan in la afartan baxo oo waana waxaanay u badan tahay dhaqan iska caadiya haddaanay dee meesha wax kale ku jirin sida haalibkaa dee dhaqan waxaana u asala caadaadka iyo dhaqanka inay shay xalaalo tahay haddaanay dee wax shareecaa khilaafayn waxaa dhaqankaa dadku ay sameeyaan asal ahaan waa shay bannaan waxaa dee dhaqankaa iyo caadaadka iyo curfiga iyo acraaftaas waxaa u asala inay shay xalaalo tahay al aslu fi lcaadaati alibaaxatu waa shay bannaan waana la samayn karaa dee wax diidayaana ma jiraan baaraka allaahu fiikum
sheekh ardayaddan waxay odhanaysaa jazaaka allahu khayra sawiraanteeda arooska facebook ama soo dhigi karaa
Een, sawirka ee, dee marka horeba sawirku waa shay xaaraana wax dee laga firsan waaye mooyaane sawirka waxaa ugu badan dee a- axaadiista ku soo aroortay way adkaynaysaa ina ashadda annaasi cadaaban yowma alqiyaama almusawiruun sawirka aad baa loo adkeeyey adilo badan baana ka warramaysa sawirka iyaynu xaaraan yahay sawirku waa la adkeeyey waana shay xaaraana marka walaalayaal in sawirka la iska ilaaliyo iska dhaaftay qof aroosa oo facebooka dhigaya walciyaadu billah ilaahay daahay naga ilaaliya xataa xishoodkii baa dee ka tegey qofkii qofku intuusu sawiro facebooka waa dariiq buu da dhigay dadkii o dhan ba xataa dee daawanay xishoodkii iyo diintii iyo shareecadii dee wixiiba waa ka tegaya waana ku dembaabaya boqolkiiba boqol ku dembaabaya xataa faa'iido saasa ma laha wax dee faa'iido oo sawir dee wax laga faa'iidayo ama shahaado uu ku dhajinayo ama wax dee anfacayana maaha ila sawirka qaar baaba dee qofku ujeedo uu u samaysanaya ama uu dee maaragtay baasaboor ku samaysanaya ama uu shahaado ku samaynaya laakiin sawirka facebook la dhigaya faa'iido fi dunyana kuma leh wa fil aakhiratina faa'iido kuma leh axaadiista sawirka taxriiminaysa iyo khatarta uu leeyahay iyo waciidka iyo ciqaabka ku soo aroorayna dee lama koobi karaba sawirku waa waxyaabaha ugu badan ee axaadiista ku soo arooray uu rasuulku nacdalayo dadka musawiriinta oo odhanaya waa la weydiinaya qiyaamaha dadkii wax sawirayey nooleeyaa la odhanaya waxaa abuurteen dadka ugu cadaabka badani waa dadka wax sawira buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam markaa sawirkaa in la iska ilaaliyo intay suuragal tahay wax dee daruuri oo laga firsan waaye mooyaane inuu qofku iska ilaaliyo walaalayaal sawirada ha la yareeyo ee facebooka ama whatsappka ama twitterka inaan dee meel kasta sawirka la dhigin weliba ruuxa dumarka ahi dee waa cawro almar'atu cawra ruuxa dumarkiina ka sii daranba waa cawra buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam arooskuna dee waa in la qariyaba waxaa arooskaa iyo in la xafido oo la ilaaliyo walaalayaal weeyaan inaan sawirka meelaha la dhigin arooska ama aroosadda baaraka allaahu fiikum wajazaakum allah khayra waay may dhowdhowda soo maa
jazaa allahu akh- ashaykha khayra aljazaa su-aalo inta badan way si soo hoosgelayeen jawaabaha sheekhu uu bixinayna dee su-aalo badan baa ka hoos jiray intii ay dee fursaddii noo soo maxday sheekaynu weydiin karnay waynu weydiinay ilaahay subxaanahu watacaala jawaabaha sheekhu uu bixiyey sida miisaanka xasanaadka ha u saaro ardayda dhegaysanaysa ee su-aalaha soo qoratayna bal ilaahay subxaana wa tacaala ku anfaco waxyaabaha aynu maqalnay sheekhu inoo faa'iideeyey ee aada barateen aad fahanteen yaanay xujaynaba noqonin shay kastaoo sheekhu tilmaamay inaynu samayno ay waajib tahay waa inaynu samayno shay kastaoo sheekhu inoo sheegay inaan inoo banaanayn oo xaaraan inaga tahayna waa inaynu ka tagno oo aynu ka fogaano haddii kale xuja inagu noqonaysaa ilaahay subxaanahu watacaala haynoo yasiro daacaadka iyo wanaagga wixii xumaana iyo wixii shara iyo wixii dembi ahna ilaahay subxaana watacaala haynaga ilaaliyo jazakum allahu khayra wabaaraka fiikum wsala allahu wslam cala nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin إلى هنا نصل إلى نهاية هذه المجموعة من الأسئلة وإلى أن نلتقي في مجموع جديد من الأسئلة العلمية المفيدة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته